wararka aan ka helayno magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud ayaa ku waramaya in sarkaal ka tirsan booliiska maamulka la magacbaxay galmudug lagu dilay gudaha magaaladaasi dilka sarkaalkan ayaa dhacay habeenkii xalay waxaana la beegsaday xili uu saarnaa gaari uu watay iyadoo uu dhaawac soo gaaray haweeney la joogtay xiligii la beegsanayey sarkaalka la dilay oo ahaa labixidigle ka tirsan maamulka la magacbaxay galmudug ayaa lagu magacaabaa xasan cabdi maxamed oo loo yaqaano xasan qoori ilaa iyo hadda lama oga cidda ka dambeysay dilka sarkaalkan iyadoo wararka qaar ay tilmaameen in qabiil loo dilay sarkaalka goor dambe ayuu maamulka la magacbaxay galmudug sheegay inuu gacanta kusoo dhigay ninkii ka dambeeyey dilka sarkaalkan waxaana sawiradiisa oo ay soo bandhigeen ay muujinayaan in uu ahaa askari ka tirsan dowladda federaalka kuna labisnaa dareeska ciidanka maamulka galmudug ayaa sheegay in ay weli ku raad joogaan dadkii ka dambeeyey dilka sarkaalka iyagoona sheegay in ay cadaaladda marin doonaan waxaa sidan oo kale marar badan si qarsoodi ah loo dilay saraakiil badan oo ka tirsan maamulka galmudug kuwaasi oo ilaa hadda la sheegin cid ka dambeysay dilkooda si kastay ahaataba waxaa maalmihii u dambeeyey sii kordhayay dilalka qorshaysan ee loo geysanayo saraakiisha ka tirsan dowladda federaalk iyo maamulada ku daaban